barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan ah dhegaystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaali com
duhur wanaagsan waa sabti bisha nofembar waa afar sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinaya anigoo ah maxamed cabdiye cashe ibraahim caashacuud
qodobada aan idinku hayno idaacaddeenana waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti ku yihiin qaar ka mid ah dhallinyarada ka kalluumaysata degmada warasheekh ee gobolka shabeellaha dhexe
horta malaayiga waa nuucyo badan yahay aniga waxaan ku shaqeeyo hadda aan wato oo gaadiid ii ah waa huuri oo laga sameeyey qoray kalluunkaa ka helanna waa nuucyo badan yahay waa malaay qashaar la yidhaahdo sida tartabo iyo wax lamid ah booraad ceejituure waa malaayada noocyadaasaan ka helnaa inta badan anaga maxaa ku xirannahna badda xilliga badda ee xuntahay ee xagaay ee tahay malaaygaa ka duwanaa sambuuskaa ka duwanaa xilliga aan wayno macnaha waa iska daruuf iyo danaa iska jirto
dhinacii heesaha ayaan iyagana waxaan idinka haynaa ruux kula dadaho kula diinaba dugsilaga dhigtaa marwa daacado kuu dirnaxdaa dumma laga xushaa marwa daacado kuu dirnaxdaa dumma laga xubintii cayaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
ururka isis ayaa jimcihii shalay laga saaray laba magaalo oo ah kuwii ugu dambeeyey ee uu ururku gacanta ku hayay kuwaasoo ku yaala xadka ciraaq iyo suuriya kadib duulaan kaga yimid ciidamada labada dal goobahan ayaa goobahan ay dagaaladu ka dhaceen ayaa waxaa u dhow dooxada furaad ururkan oo sheegta khaliifada islaamka ayaa kala firdhaday kadib markii laga saaray magaalooyin waaweyn oo ku yaala suuriya iyo ciraaq dagaallo iskumar dhacay ayaa lagu qaaday ururkan kuwaasoo ku sugnaa magaalada deerzuur ee suuriya iyo magaalada al qaa'im ee dalka ciraaq arrintan ayaa ururka ka dhigtay mid haysta goobo yaryar oo teelteel ah oo ku yaala labada xad
dib u habeynta bulshada iyo dhaqaalaha ee dhowaan ka soo baxday dalka sacuudi arabiya ayaa dadka sacuudiga u dhashay qaarkood si weyn ay ugu bogeen iyadoo kuwo kalena ay ka caraysiisay dhexal sugaha boqortooyada sacuudiga maxamed bin salmaan ayaa u sheegay dad maalgeliyaal ah oo isugu yimid kulan dhacay dabayaaqadii bishii oktoobar inuu isku dayayo inuu dadka sacuudiga ka dhigo islaamka dhexdhexaadka ah
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe noogu soo diyaariyey wariyeenna xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan kuna soo dhowaada xubinteenna madasha dhallinyarada degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe waxaay ka mid tahay deegaanada xeebaha leh dhallinyaraduna waxay qayb weyn ka qaataan kalluumaysiga oo ay degmada caan ku tahay xubinteenna madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaysa degmada warshiiq ayaanu ku eegaynaa kaalinta dhallinyarada iyo caqabadaha ay la kulmaan waxaa igala qaybgalaya qaali miro sahal iyo cali sheekh maxamed guddoomiyaha iskaashatada kalluumaysiga warshiiq ee deex iyo maxamed axmed sanka oo ka mid ah kalluumaysatada deegaanka sida uu yahay dhaqdhaqaaqa degmada ee dhinaca kalluumaysiga ayaan ugu horeyn weydiiyey maxamed axmed sanka wallaahi warshiiq socodkeeda iyo dhaqdhaqaaqeeda wuxuu ku xiran yahay badda xiliyada badda ay furan tahay maasha allah dhaqdhaqaaqeeda magaalada aaday u fiican tahay waayo badda ayay ku tiirsanto wax ay ka soo galaan xiliye waxaa jirto xagaaga ah oo badda ay xiran tahay xiliyaas badda ay xiran tahay badda si adagaa lagu diraqsadaa lagu galaa inkastoo marna wax laga soo waayo marna wax laga soo helo ilaa adiga shan iyo toban sanaan macnaha aniga maxamed ahaana ka shaqaynayay run ahaantii aniga waa laiga soo koriyey oo aabbahay ka shaqey jiray anigana hadda waan ka shaqeeyaa waxaan ku shaqeeyaa aniga huuriyaan hadda ku shaqeeyaa motorna waan ka soo shaqeeya inkastoo hadda shaqada huuriga ay ugu sii dambeyso xeebta ii taalo marka xiliyada xagaagaano bad xiranka ee tahay huuriga kuma shaqayn karno laguma geli karo waa wax macnaha qofka bil-aadanka xooggeeda ay ku jiidayso motortana waa si diraqsiyaha iskaga maraan
maxamed waa mahadsan tahay qaali waxaad tahay qof ka ganacsada ee waxyaabaha badda laga soo saaro sida kalluunka oo kale waxaad warbixin naga siisaa ganacsiga xilliga ugu fiican yahay iyo nooca ganacsiga ee waxyaabaha badda laga keeno aad degmada kaga ganacsato
maasha allah degmada xilliga oo ganacsiga uu leeyahay waa xilliga ay badda fiican tahay oo gu ay tahay badda oo macnaha kalluunka uu imaanayo xilliga ay xun tahay oo xagee ahna aadanu saameynayaa oo maxaa yeele ganacsigeena ku xiran malaagii male wax lagu suubiye male maqaayada waa layska xiraa xilliga xagaaga aad iyo aad u xuntahay badda macnaha ganacsigeena aad u saameynayaa waxaa ka suubiyaa malaayiga markoo yimaado macnaha waa gadaa oo macnaha waa duwaa maqaayadan ku duwaa xeebta waa kasoo iibsadaa haddii badda ay xun tahay macnaha wax soo saar lahayn oo xilliga oo xagaay oo yahay kalluumeysiga oo macnaha waxna ayna keenin maleh maxay ato wax la dubo maqaayadda waa iska xiraa xilliga ay badda xagaay tahay aada iyo aada inoo saameysay cali waxaad madax ka tahay iskaashatada kalluumeysiga degmada warshiiq qiyaas ahaan waxyaabaha la soo saari karo kalluumeysiga marka laga hadlayo isbuucii ama halkii maalin intee tan ama intee kiilo oo kalluuna laga soo saaraa badda waa mahadsantaha walaal runtii badda xisaabteeda wax fadhiya ma ahan laakiin xisaab mararka qaarkoodna kalluunka la soo saaraya tankiisa intoo bato ay baabuurta si kala qaadi weysaa oo magaalada si lagu gaarsiiyey muqdisho mararka qaarkoodna waxaa jirta sidaa ogtaaba badda waxaawaaya ninka aadayo baqaar uma socdo maxan cafiiluu qaataa nasiibuu ku baxaa ama shabaaguu wataa maalina way soo siinaysaa badda wax badanoo keenaya maalina way yartaa marka uu badan yahan runta waxaa dhacda mararka qaarkood meelaan geyna inaan weyno qaar halaabaan mararka qaarkood uu yaryahan waxaa laga yaabaa qiimihii inuu si aad u kululaado lacag fara badan laga helo laakiin meelaad ka doontaba lahayn uu yaryahay maxamed malaayga aada badda ka soo jallaabato kiilada intee kugu badan aada iibisaa marka uu raqiis noqdana maxaa lagaa iibiyaa
hal doolar ilaa hal doolar iyo bar oo shilin soomaaliya haddii laga dhiganay soddon iyo shan ilaa soddon iyo afar waa xiliyada oo macnaha badda ay furan tahay oo shaqada ay kala socoto xiliyada kalena oo badda ay xiran tahana waa kasii qaashinyahaba waa ilaa laba doolar iyo bar ilaa saddex doolar meelahaasay maraysaa marka aniga waan keenaa xeebta markaa keena ganacsataa igala wareegto
qaali marka aad ka ganacsanayso waxyaabaha badda laga soo saaro kalluunka oo kale marka ay dhacdo in aanan waxba laga soo saarin ganacsigaada siduu noqdaa
ganacsigeyga macnaha saameyn xoog lahaa ku imaanayso dib u dhac oo ku imaanaya ilan haddii maxay ahto badda aan wax laga soo saarin ganacsi mawa jiro waa iska xiraa macnaha meelahii kale iskaga qaraabana maxay ahaato xiliyadaas meelahii kale iska aada maahne xilliga ganacsiga malaayga oo yaraado maqaayadda waa iska xiraa xilliga gu oo yahayna maqaayadda maasha allah nolol maalmeedkeena aada iyo aada uga helnaa laakiin xilligaas aada iyo aada inooga xun tahay saameyn xoog leh aan maxayto ku qabnaa xilliga badda ay xun tahay
cali waxaad tahay guddoomiyaha iskaashatada deex kalluunka laga soo saaro degmada warshiiq deegaanada u dhow marka aad kalluumeysatada ka iibisaan adinku xaggee geysaan ma dibadda dalka dibaddiisaaad geysaan mase gudaha dalka ku iibisaan runta annaga sida badan gudaha dalkan ku iibinaa laakiin dadka naga sii qaata qaar way dhoofiyaan oo dibadday u dhoofiyaan qaarna dibay uga soo celiyaan suuqay uga iibiyaan laakiin boqolka sagaashan anaga malaayiga ateen kasoo bax waxaa la geeyaa magaalada muqdisho laakiin haddii ay jir lahayn waddooyin fudfudud oo sahlan sidii hiiraan iyo jowhar iyo waan wada gaarsiin kari lahayn runtii laakiin hadda waxaan ku khasbannahay magaalada muqdisho keliya in aan u qaadno iyadoo waddada a aragtay bacaadka a aragtay dhibkaas lagu qabay si dhibla lagu gaarsiinaya kharash badana ku baxaya haddaad tusaale naga siiso qarashka ku baxa baabuurta lagu qaado baraf haddii la isticmaalayo canshuuroo kale
runtii waxaa laga yaabaa qiimaha malaayiga laga bixiyey iyo qiimaha baabuurta lagu qaadayo iyo wadada inta la maraayo iyo kontaroolada lacagta ay ka qaadayaan waxaa laga yaabaa inuu qarashka badiyo bato qiimaha laga bixiyey mararka qaarkood maxaa dhacay dhe runtii soomaalida waxaa moodaa kalluumaystada si gooniya in loo ciriiriyo waxaad dareemaysaa markaan anaka malaayiga wadno baabuurka malaayiga ah uu soo istaago meesha kontaroolka ah lacagta laga rabo baabuurka ariga wada ama badarka beeraha kasoo baxa wado waxaa moodaa inuu ka qaalisannahay oo si gooniya noola arka marka waxaan jeclaalayan runtii in oo kalluumaystada siday u korodho wax soo saarkeedana u bato in culeyska laga daayo runtii kun iyo laba boqol ilaa kunkiio laalan daroolka lagu qaadaa barifkiisana wuu wataa bokisaa lagu wadaa marka uu sii socdo waa arki kartaa inta dhibaato uu marayo marka kharash badana runtii magaalada muqdisho uu ku gaaraya laakiin markii la heli lahaa waxyaabo ka sahlan ama wadada ay fiicnaan lahayd runtii kharashka muqdisho uu gaaraya uu yaraan lahaa maya runtii maalmo nagu qaadanaysa annaga muqdisho aada uguma dheerin saacadaheer baabuurta caadiga ah waxaa laga yaaba hal saac iyo bar iyo laba sac inay ku tagaan laakiin annaga afar saacadood shan saacadood mararka qaarkood todoba saacadood aan ku tagnaa runtii markuu markaan tago oo mar kale tago bacaadkaas xoog badan leh laba jeer saddex jeer hadduu tago waa khasab in isbaar wax laga bedelo wax lagu sameeyo kharash ku baxo
maxamed badda dhibaatooyinka lagala kulma ma yaro sidaad ii sheegtay muddo shan iyo toban sano ku dhowna waa badda ayaa ka shaqaynaysay ma jirta xilli aad la kulantay dhibaato aad istiri waa markii kugu dambeysay dunida haa way jirtaa hadda kor mar anigoo la shaqaynaya motoor foolfal yara amaba laash dadka qaarkood u yaqaaniin biyo saraan tagnay waan u qaraab tagnay biyihii markaa u qaraab tagnay subaxii dambe motoorka waa noo kici waayey hadduu noo kici waayey ilaa muddo laba maalin aha badda saarnay laba habeen raashiin nagu filna ma aanan wadan biyihina waa naga go-een annagoo isqorsheenoo dhanka kale isku qorsheenay oo geeri macnaha isku qorsheenay ayaa ilaahay noo sahlay motoor iska socdo korkeena ka yimid motoorkia hore noo soo jeedo xaabtana keenay markaa saasaan kusoo badbaadno ilaahay nagu soo baxsha wax ku dhinta ma jirin wax ku dhinta ma jirin
cali haddii aan adiga markaada kugu soo laabto in dhowaalaba soomaalidu waxay dhibaato ku qabeen kooxo burcadbadeed ah iyo kaluumaysato ajaanib ah marka wax saameyn ah inaba hala ekaatee oo kaluumaysatada degmada warshiiq ay ku yeesheen dhibaatooyinka la sheegaya runtii saameyntaas meel kasta oo soomaaliya ah way saameysay haba kala badnaadaane runtii annaka waa jirtaa xiliyada qaarkood mar aan baxno oo maraakiibtaas ilaalinayso burcadbadeedana ayna istaaji jireen mararka qaarkoodna waa iska dhici jirtay in shidaal iyo waxdad la isqaad laakiin ciriirigaas hadda shilaaladkoo kalantood waxaa laga yaabaa qofuu ka go-o burcadbadeeda inuu doontii badda ku helo bad sare ku helo oo ka qaato way dhici kartay laakiin hadda muddooyinkan waxaa moodaa xoogaa in sida hore labada qeyb ay yaraahdeen
qaali maxaa ku tilmaami lahayd haweenka ama dadka dhallinyarada ah ee ku tiirsan waxyaabaha badda laga soo saaro oo magaalada ku iibiya intee tiradooda la eg tahay
intay tiradooda la eg tahay aada iyo aaday u badan yihiin macnaha wax lasoo koobi kara ma ahan tiradooda haddaan khayaaso adiga ilaa iyo afar boqol waa aada iyo aad macnaha wax soo saarkooda maadaama iyaga ay badda ku xiran yihiin aniga waxaan macnaha dhihi lahay kalluumeysatada maxay ato in kor loo qaado oo maxay ato waxyogeliyo wax la siiyo macnaha kaalmo ah la taageero anaga maxaa ku xiranahna badda xilliga badda ee xuntahay ee xagaay ee tahay malaaygaa ka duwanaa sambuuskaa ka duwanaa xilliga aan wayno macnaha waa iska daruuf iyo danaa iska jirto waxaa jiro macnaha haweeno badan oo maxay ahto ka ganacsada ayagana sidoo kale maqaayada leh sambuuska ka duwo malaayga ka duwo dhalinyarada kulli macnaha waxaa u baahannahnay in maxay ahto nalagu taakuleeyo xilliga badda ee xuntahay ee xagaay tahay oo wax soo saarkeeda oo dib u dhacana dadkii macnaha kaluumaysatadana ayagana hoose udhacaa ku imaanayo macnaha waxaan jeclahay in kor loo qaado hadduu ilaah yiraah marka dadka badda galaya oo kalluunka soo qabanaya iyo dadka shirkadda ah marka laga reebo intee kaloo dad ah noocyo dad ah manoo sheegi kartaa oo ku tiirsan sida dad waxaa jiro xilliga inxaaska oo soo galo oo yimaado oo inxaaska qalo malaayga maxay ato dad qalaa jiro waxaa jiro dad gaari gacan kusoo qaadayo oo macnaha ku geynayo meeshii miiska waxaa jiro dad saafayo macnaa dad badan dad barafka jijibinayo haddii loo baado shaqaalo badana aada iyo aada ugu tiirsan xamaalata oo ah intoodan waa dhalinyaro aada macnaha oo u yar ayagana maxay ato xirfadahaas iyo xamaaligaas ay ku nool yihiin ayagana dib u dhac oo culus ah kusoo saa-ida xilliga ee badda ee xun tahay dib u dhac ayaa ku yimaado waxaan rabnaa in macnaha dhalinyarada oo ku tiirsan iyo dhalinyaradaba ka shaqaysaba in maxay ato iyo ururka haweenka naftirkooda oo ayagana ganacsato ku ah oo maxay ato xilliga badda ee xun tahay ay iska xiraan maqaayadahooda waa in macnaha xirfadooyin iyo macnaha kalluumeysiga oo kor loo qaada aan jecelnaana ummadda soomaaliyeedna intaasaan ka codsanayna cali maxaa ku qiyaasi kartaa nambarka dadka sida tooska ah ama sida dadban ugu tiirsan waxyaabaha badda ka soo baxa ee degmadan ku nool runtii waa aaday u fara badan yihiin in diiwaan gashana waa jiraan qaar aan diiwaan gashnayn waa jiraan halkaa laguma soo wada koobi karo maxaa dhacay qaarna weli way jiraan oo badda xirfadeeda inay bartaan ama wax ay kordhiyaan rabaan oo shaqo sida loogu abuuri lahay runtii waxaa laga yaabaa matoorada iyo doomaha taagan iyo dhalinyarada inay kala badan yihiin laakiin way wanaagsanaan lahayd haddii la heli karo dadkaas shaqo loogu abuuro kuwa cusubna weliba waa la keeni karaa xeebtan aaday u ballaaran tahay runtii waxaa laga yaabaa dad bagmuddo oon shaqahayno soomaaliya inaysan jiraan laakiin markii sidii hay-adaha oo kalanteed waxaan dhehi lahayn markay shaqada u abuurayan oo kale marka halkaan la keenay ay ka shaqaystaan dad badanna waxway kasoo saarka kuwa joogana shaqay ka heli lahay runta maxamed meelaha ugu dheer ee aad kalluunka ka soo jallaabataan maxaa nooga sheegi kartaa iyo noocyada ugu badan iyo xilliyada ay badda furan tahay oo wax laga soo saari karo
horta malaayiga waa noocyo badan yahay aniga waxaan ku shaqeeyo hadda aan wato oo gaadiid ii ah waa huuri oo laga sameeyey qoray waxa jiidayo oo macnaha badda ku dhex wadan waa qof bili-aadanah meel fog oo sidaas u sii fog ma gaari karno laakiin adiga ilaa hal meel waa gaari karnaa oo adiga xeebta xoogaa u muuqato kalluunkaa ka helanna waa nuucyo badan yahay waa malaay qashaar la yiraahdo sida tartabo iyo wax lamid ah booraad ceejitoore waa malaayada noocyadaasaan ka helnaa inta badan
cali dad aanan ahayn dadka deegaanka oo kalluumaysato ah soomaali ama ajaanib oo deegaanka yimaada ma jiraan runtii dad badanaa jiro oon deegaanka ahaynoo gobolada kale ka wada yimaado way jiraan maxaa dhacay halkan waxaa laga yaabaa qof baraawo ka yimid inuu maanta kalluumaysanayo qof marka ka yimid kalluumaysanayo laakiin ajnabi hadda oo noo jooga ma jiro laakiin soomaalida badda waxba ma kala xeerna ma kala laha annaka haddaan toogno maanta kismaayan kasoo shaqaysan karna ayagana kismaayan intay ka yimaadeen warshaqa kalluumaysan karaan qaali toban sano ka hor sida ay ahayd degmadan dhinaca wax soo saarka kalluumaysiga iyo dadka ka ganacsanayaba iyo maanta maxaa farqiga u dhexeeya maasha allah farqi wax badana u dhexeeyo toban sano ka hor iyo hadda hadda horta maasha allah waaye laakiin waxaa lagu jiraa xilliga ay badda macnaha ay xun tahay oo wax soo saarkeeda uu yaryahay horta lagu jiraa laakiin toban sano ka hor maasha allah xoogaa dhaqdhaqaaqeeda hadda waa iska fiican yahay oo sida hore waa ka fiican yahay hadda macnaha waxaa la helay matooraa la helay xoogaa dhaqdhaqaaq talaajadooyin oo waxaa noo imaanaya dad shirkado oo macnaha marmar oo iib loo helay iib fiicanaa loo helay malaayga maxay to waa nalaga gataa sida hore marka hadda aa ka fiicannahno hadda waxaan helnay gaadiid iyo dad naga soo raadsada macnaha ganacsigeen xoogaa maasha allah ugu furanta hadda badda maxamed baddaa gashaa maxaa rajo oo leedahay mustaqbalkaada inta ka dhiman inaad kalumaysato noqoto mase inaad iska bedasho xirfad kale aad raadiso maadaama aad sheegtay in dhibaato badda lagala kulmo
run-aanta aniga xirfadda aabbahay waxay ahayd badday ahayd oo ka shaqaysan jiray xirfadeydana waa badda waxaan jeclahay xirfadeyda badda inaan sii ballaariyo oo horumar weyn aan kasii gaaro ilaa ay kambani weynoo kalluunka iyo waxaas micnaha qaato ilaa heerkaas inaan gaaro cali mustaqbalka muuqaal ahaan dadka deegaanka ama degmada warshiiq gaar ahaan dhallinyarada dhinaca kalluumaysiga iyo wax soo saarkiisa maxaa ku tilmaami lahayd runtii waxaan is leeyahay wax badan inay isbedelayan baan rajaynaynaa oo qaboojiyo waaweyn heli doono oo halkan baabuurta aan kula cararaynaba aan ka bedelkooda heli doono si tartiiba halkaan noolagu imaan doono anakoon qaadin nalaga iibsan doono horena matooro intaan ka badanna aan yeeli doono dhallinyaradana intaan ka badan inay sii baraarugi doonaan sidii hadda u baraarugsan guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteenna madasha dhallinyarada inta xubin middan la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada oo inoogu soo diyaariyey magaalada warsheekh ee gobolka shabeellada dhexe haatanna waa ciyaarihii iyo maxamuud masaxde
kulanti wacan u wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo horyaalka dalka ingiriiska haddii aan ku bilaabo saacada uun kadib ayaa magaalada stoke city ee dalkaasi ingiriiska waxaa iskaga hor imaanaya kooxaha stoke city iyo lester city ciyaar xiiso badan oo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska huddersfield townna waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweynaysaa kooxda westbromij albion halka magaalada newcastle garoonka st james park stadium ay isku herdin doonaan kooxaha kubadda cagta ee newcastle united iyo a f c barnmouth newcastle united ayaa macalinkooda banites waxa uu kooxdiisa haatan ka soo mid dhigayaa kooxaha dalka ingiriiska ee aad mooddo inay madaxa kala soo kacayaan qaybaha hoose ee dalkaasi islamarkaasina waxa uu benites ku taamayaa in ay newcastle united mar kale soo ceshato magacii bari lagu yaqaanay malaha waa maalmihii uu kefen keegan hogaamin jiray ee sannadihii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii iyo sagaashan iyo siddeeddii ay kooxda newcastle united ka mid ahayd kooxaha ugu tunka weyn dalka ingiriiska hase ahaatee milkiilaha kooxda kubadda cagta ee newcastle united iyo isagu in dhoweydba waxaa la hadalhayey inuu kooxdaasi iibgeynayo suuragal noqon karto in milkiilayaal lacag badan u hura kooxda si magaceedii loo soo celiyo in ay la wareegi doonaan iyadoo tobankii sane ee lasoo dhaafay dhowr mar oo ka mid a ay kooxdu afka ciidda dasatay islamarkaasina ay ku noqotay ciyaaraha heerka labaad ee dalka ingiriiska walow sanadkii lasoo dhaafay uu macalin benites ka soo badbaadiyey mar kale heerka labaad ee ciyaaraha dalka ingiriiska isla markaasina uu ku soo daray horyaalka loogu taageerista badan yahay ee dunida ee brimier liga la arki doonee sanadkan halka ay newcastle saldhigato southampton waxay gurigeeda ku soo dhoweynaysaa kooxda banley swanserina waxa ay garoonkeeda iyana magaalada swansey ku soo dhoweynaysaa kooxda kubadda cagta ee brighton hof albion oo iyaduna ka mid a kooxaha dalka ingiriiska ee xilli ciyaareedkan ku soo biiray horyaalka dalka ingiriiska westerham united waxa ay garoonka london stadium ee magaalada london ay kula ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyadu iska galgalanayso oo daalaadhacaysa marba marka ka dambaysana aan la saadaalin karin waxaay liverpool garoommada kala soo tegayso islamarkaasina dhibcaha ay ka qaadan karto macalinkooda clubna waxa uu haatan wajahayaa iyadoo horyaalka dalka ingiriiska sidii la filayay inay kooxdiisu ka gaarayso ay hoos kaga dhacayso waxa aana dhowrkii beriye lasoo dhaafay macalinkani ee soo fuulayay cadaadis kaga imaanaya bahda warbaahinta ee dalka ingiriiska la arki doona iyana halka ay liverpool kulanka westerham united iyadoo dhowrkii kulan ee ugu dambeeyey guula muujinaysay ay iskula dhacaan haatanna haddii aan ajaleeco horyaalkaasi dalka talyaaniga laba kulan oo keliya ayaa la ciyaarayaa waxaana iskaga hor imaanaya kooxaha bolonia iyo karatone iyo janawa iyo sambadoria kooxaha waaweyn ee horyaalka dalkaasina waxa ay ciyaari doonaan maalinta barita ah oo markaasi kulamada kooxaha waaweyn aanu daawan doono horyaalka dalkaasi sbainna falensiyaho iyaduu sanadkan aad moodo inay leedahay kaalinta labaad aniga ayaa iskale haddii aananba kaalinta koowaad barcelona kala bixin ayaa waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweynaysaa kooxda laganes deportivo la carunia ayaa iyana martigelinaysa kooxda kubadda cagta atletica madrid alaves ayaa iyana waxa ay foodis gelin doonaan kooxda kubadda cagta esbanyol hase yeeshee kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa waxa ay soo dhoweynaysaa sevilla iyadoo magaalada barcelona qulqulatooyin ay ka soconayaan isla markaasina madaxda gobolka kataluunya qaarkood xabsiga loo taxaabay halka la doondoonayo in lasoo gacan geliyo madaxweynihii gobolka kataluunya kaasi oo haatan ku dhumaalaysanaya waddankaasi beljamka islamarkaasina wararku ay sheegayaan in ay waddanka sbain maxkamad ku dallaahi dalbatay in loo soo gacan geliyo ninkaasi waddooyinka magaalada barcelonana waxaa haatan haraynaya dad iyagu mudaharaadaya oo markaasi weli doonaya in gobolka kataluunya uu iskaga go'o islamarkaasina uu noqdo waddan keligii u taagan kooxda kubadda cagta barcelona ciyaartooy ka tirsan oo qaarkood ay rumaysan yihiin aragtidaah in gobolka uu ka go'o isbain inteeda kale ayaa kulanka ay safiya la ciyaari doonaan taageerayaasha dunidu ay si gaara isha ugu eegi doonaan waxa ay ka yidhaahdaan qulqulatooyinka ka soconaya magaalada barcelona ciyaaryahan leonel messi oo isagu toddobaadkii lasoo dhaafay aan kooxdiisa wax goola u dhalin ayaa isagana la filayaa inuu garoommada wacdaro ka dhigo maadaama horyaalka qaaradda yurub markii ay kooxdiisu la ciyaaraysay olombiyakos eber iyo eber bareejaha lagu celiyey la arki doona leonel messi iyo barcelona halka caawa ay ciyaarta safiye ay la ciyaarayaan ay guushu dhigto islamarkaasina waxa ay garoonkaasi kala soo noqdaan ayaa taageerayaasha dunidu isha ku hayn doonaan dhegaystayaal xubintii ciyaaruhuna intaa haynoo joogto tan ee kulan dambe waa mascadoo idila sida iyo nabadgel
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo xubinta ciyaaraha magaalada minneabolis noogu soo diyaariyay halkaad kala socoteena waa barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waa kaalimihii heesaha dabacsan ee barnaamijku idinku talagalay ruux kula dadaho kula diinabaha dugsi laga dhigtaa ruux kula dadaho kula diinabaha dugsi laga dhigtaa marwa daacado kuu diraxdaa dumar laga xushaa marwa daacado kuu diraxdaa dumar laga xushaaye dahab iyo xariir qayb doontaba dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa marwa daacado ku dir naxdaa dumar laga xushaaye marwa daacado ku dir naxdaa dumar laga xushaa dahab iyo xariir kay doontaba dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa dusha loo suraa darajada adduun dad isguursada ku dakeeya ee aroska ku taga darajada adduun dad isguursada ku dakeeya ee aroska ku taga kudakeeya oo arooskaan ku taga kudakeeya oo arooskaan ku taga kudakeeya oo farxiyooy ku taga kudakeeya oo faraxooy ku taga kudakeeya oo dulcaleena helaa
codkaasi fanaanka axmed rasta waxa uu gebagabo u yahay guud ahaan barnaamijkii dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan mar kale hawada kusoo noqonaynaa haddii aan laydmo galabta saacaddu markay tahay afarta inta ka horraysa dhammaan v o a waxay idin leedahay nabadgelyo
reer lagu dagoho lagu diirsadaha daaci laga baryaa reer lagu dagoho lagu diirsadaha